bsm illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watarda waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lixiyo soddonaad ee suurat اlmu'minuun allah waxa u ihi jala jalaaluh hayhaata hayhaata lima tuucaduun waxaynu ku soo dhex jiray qisadii qowmu caad maca nabiyihim huud calayhi asalaam sida raajixa ah culimmada qaarkoodna waxay ku tilmaameen inay ahaayeen qowmu hamuud oo nebi saalix loo diray calayhi salaam iyagoo kuwii madaxyaweynta ahaa iyo kufaartoodii hadalka wata siduu rabbi inooga warramay ayaa waxay yidhaahdeen ayacidukum annakum idaa midtum wa kuntum turaaban wacidaaman annakum mukhrajuun ma waxa uu idinku goodiyayaa ninka nebiga sheeganayaa in marka aad dhimataan ee ciiddaa aad noqotaan iyo lafa baaliyoobay in laydinsoo bixinayo miyuu idinku ballanqaadayaa waxay yidhaahdeen hayhaata waxa fogaaday hayhaata waxa fogaaday limaa tuucaduun waxa laydinku goodiyayo iyo waxa laydinku ballanqaadayaa waa wax fog oo inuu dhacaa aanay suurtoobayn waxay yidhaahdeen in hiya ay mal xayaatu nololi may ahaanin ilaa xayaatunaa noloshayada mooyaane addunyaa ee liidata ama addunyaa ee dhow waayo sidaynu in badan soo maray addunyaa waxaa laga keenay min addanaa'a aw iddunuwi oo danaa'a laga keenay haddii la yidhaah waa ta liidata een qiimaha lahayn dunuwi baa laga keenay haddii la yidhaahdana waa ta dhow ee aan wax badan ahayn waxay yidhaahdeen markaa in hiya ay mal xayaatu nololi may ahaaninba oo intu waa naafiyo bimacnaa maa hiyana waa damiir alxayaatu u noqonaya in hiya ay mal xayaat nololi may ahaanin ilaa xayaatunaa noloshayada mooyaane noloshayadii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd noloshan adduunyo mooyaane tu ka dambaysaaba ma jirto waxay yidhaahdeen namuutu waanu dhimanaynaa wanaxyaa waananu noolaanaynaa uma jeedaan waana la soo noolayn ee waa yamuutu bacdunaa wayaxyaa bacdunaa badhkaya wuu noolaanayaa badhna wuu dhimanayaa uun wamaa naxnu manaan aan ahaanin bimabcuuhiin kuwa la soo bixin doonana ma nihin haddana nebigiibay isku rogeenoo waxay yidhaahdeen in huwa ma ahaanin ninkani ilaa rajulun nin mooye wax kale ma ahaanin ninkaasoo iftaraa ku abuurtay cala allah ilaahay korkiisa ku abuurtay kadibaabeen wamaa naxnu annakuna maanaan ahaanin lahu isaga bimu'miniina kuwa rumaynaya ninkani waa nin alla ku been abuurtay annakuna rumayn mayne waa beeninaynaa qaala waxa uu yidhi markaa nebigii waa nebigii qoomkaa caad loo diray yahuud waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow unsurnii iiga gargaar oo iiga hiili kuwan bimaa kadabuuni ay bisababi takdiibihim iyaaya beeninta ay beeniyeen sababteeda iigaga hiili oo iiga gargaar oo halaag iyo cadaab ku soo deji waa ducaduu nebi nuux ilaahay ku barye oo kale ee laga ajiibay tii oo kalea huudna alla weydiisa waana laga ajiibayaa qaala waxa uu rabbi yidhi iyadoo ducadii laga aqbalay camaa qaliilin maadu waa sile ama tawkiide naafiye ma aha waxa uu yidhi markaa rabbi camaa qaliilin ay can qaliilin wakhti yar kadib layusbixunna waxay noqon doonaan oy noqon doonaan naadimiina kuwa qoomamoodo murugooda wax yar sug waxa ku dhaca way ka qoomamoon doonaane markiiba cadaabkii waa ku habsaday ee fa akhadathum oo fadu waxaa la yidhaha waa tacqiib maa yani biduuni muhla markiiba waa ku dhacay fa akhadathm dabeed waxa qabatay asayxatu qayladii baa qabatay oo bilxaqi xaq bay ku qabatay iyadoon gardarro aanay ahayne gar ay tahay ama fa akhadathum waxaa qabatay asayxa qayladii baa qabatay bilxaqi ay mutalabisatan bilxaq xaal ay xaq ku dheehan tahay fajacalnaahum dabeed waxaanu ka yeelay guhaa'an daad xoor ayaanu ka yeelay xumbadaa aan qiimaha lahaynee daadku sidee qashinka iyo wax walba leh taasoo kaleaanu ka yeelnay waxaan noolayn oo burbur iyo baaba ah fabucdaa fogaansha ayaa lilqowmi qoladii u sugnaaday qoladii addaalimiina ee daalimiinta ahaa had iyo jeer qolooyinkan gaaloobay marka addaalimiina lagu sifaynayo waa aldulmu alakbar oo alishraaku biاllahi waalkufru bihi waalkaafiruuna hum aldaalimuun allah waxau idhi uma ansha'naa dabeed waxaanu abuuray min bacdihim iyaga dabadood qowmkaa reecaa dabadood waxaanu abuuray quruunan qarniyo ayaanu abuuray qarniyadaas oo aakhariina kale qolooyin kale ayaa iyaga dabadood aanu abuuray allah waxau idhi maa tasbiqu kama hormarto min ummatin ummadi ajalaha muddada loo cayimay kama hormarto wamaa yastaakhiruuna kamana dibdhacaan ummadina xilliga loo asteeyey iyo wakhtiga loo qoondeeyey halaagga ama cadaabka ku dhacaya kamana horayso kamana dambayso ama yacni ha noqoto ummadda guud ahaan ajashi ama muddadii loo cayimay noloshooda ama qof walba ajashiisa gaarkaa ha noqotee qof ahaan iyo qoom ahaan toona si guud iyo si gaara toona cidina ajasheeda ma dhaafto kamana horayso kamana dambayso alla waxau idhi summa arsalnaa dabeed waxaanu diray rusulanaa rususheedii baanu diray tatraa xaal ay yihiin kuwo istaba taaganoo midba u ka kale ka dambeeyo oo isku xigxiga marka tatraa waa qiraa'adeenna riwaayada xafsada tatranna waa la akhriyo tanwiina qiraa'o kale allah waxau idhi kullamaa jaa'a mar kastuu u yimaado ummatan ummad rasuuluhaa rasuulkeedu u yimaado kadabuuhu way beenin jireen fa atbacnaa dabeed waxaanu raacinay bacdahum barhkood bacdaa barhka kalaanu raacinay oo halaagga iyo cadaabkaanu isku raacinay oo halaag iyo cadaab baanu iskaga dabageynay wa jacalnaahum waxaananu ka yeelnay axaadiisa sheekooyin iyo warar wax laga sheekeeyo qoom baa halkan deganaan jiriyo sidaasay ahaan jireen sheekaa ka hadhay wax laga sheekaystoo lagaga waramo fa bucdaa alla ilahe fogaansho raxmadda rabbi laga fogaadaa u sugnaaday liqowmin qolo qoladaasoo laa yu'minuuna aan rumaynayn allah waxau idhi suma arsalnaa dabeed waxaanu diray muuse nebi muuse iyo wa akhaahu walaalkii haaruuna haaruun ahaa biaayaatinaa aayaadkaygii iyo mucjisaadkaygii baanu la diray iyo wa sultaanin xujo xujadaasoo mubiinin cad ilaa fircawna fircoon baananu u diray xaggiisa iyo wa mala'ihi madaxyo weyntiisii horjoogayaasha ahaa ee maalqabeenka iyo madaxda u ahaa fastakbaruu dabeed waa isweyneeyeen wa kaanuu waxaanay ahaadeen qowman qolo kuwaasoo caaliina isa sarraysiiya reer fircoon fa qaaluu dabeed waxay yidhaahdeen fircoon iyo madaxdiisii anu'minu oo miyaannu u rumaynaynaa libasharayni laba qof oo bani aadama waa muuse iyo haaruune ma kuwaasaannu rumaynaynaa labadaa qofoo midlinaa annakoo kale ah waxba aanna dheerayn wal xaal miyaannu labadaa qof rumaynaa qowmuhumaa qoomkooduna waa reer bani israa'iile lanaa annaka caabiduuna ayna caabudayaan macnaha anna kuba aannu addoonsanayno oy noo hoggaansan yihiin oo waa khaadicuuna mutiicuuna waayo ciddaad wax walba u dabagasheed ku adeecda dee waad caabuday fakadabuuhumaa dabeed way beeniyeen fircawn iyo qoomkiisii muuse iyo haaruun fakaanuu dabeed waxay ahaadeen fircawn iyo mala'iisii min almuhlakiina kuwa la halaagay ayaa ay ka mid noqdeenee biyaha lagu baabi'iyey walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waanu siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa lacallahum waxay mudan yihiin yahtaduuna inay ku hanoonaan ama lacallahum yahtaduuna likay yahtaduu si ay ugu hanoonaan oo ay u qaataan wa jacalnaa waxaanu ka yeelnay ibna maryama maryamo binti cimraan inankeedii ciise waxaanu ka yeelnay iyo wa ummahu hooyadii maryamaba aayah calaamad iyo astaan baanu uga dhignay lagu aqoonsado ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa wa aawaynaahumaa waxaananu dejinnay ciise iyo hooyadii maryama oonu u dumnay ama aanu dejinnay ilaa rabwa meel taagsin oo taag ah oo dheer meeshaa taagga ah oo daati qaraarin sugnaansho u saaxiib ah meel lagu sugnaan karoo la degi karo iyo wa maciinin biyo durduraya u saaxiiba meel taaga oo biyo leh oo lagu sugnaan karoo la degi karo ayaanu dejinnay waa markii ciise ay foolanaysay ay u muli doonto allah waxa udhi yaa ayuha arusulu rusushiiyey kuluu cuna min alطayibaati waxyaabaha wan wanaagsan ee xalaasha ah wax ka cuna oo wacmaluu sameeya saalixan camal wanaagsanna sameeya waayo innii aniguba allaahuu yidhi bimaa tacmaluun waxa aad samaynaysaan caliimun kii u ogaal badan baan ahay wa inna haadihi tani diinta islaamka ihi ummatukum waa diintiinnii ummatan xaal ay tahay diin diintaasoo waaxidatan keliya wa ana aniguna rabbukum rabbigiinnii baan ahaye fattaquuni aniga iga cabsadow ya caabuda fataqaacuu way ku kala qaybsameen markaa ay fatafaraquu sida jamalku uu soo qadarayo aysarkuna uu tilmaamayo fataqaacuu way isku khilaafeenoo waa ku kala qaybsameen markaa amrahum ay fii amri diinihim arrinkii diintooda waa ku kala qaybsameen oo ku kala tegeen baynahum dhexdooda zuburaa koox koox iyo xisbi xisbi bay ugu kala qaybsameen kullu xisbin urur walibana iyo koox waliba bimaa ladayhim wixii agtooda ahaaday ee baadi iyo baatil ah ayaa farixuuna ay ku faraxsan yihiin oo la dhacsan yihiin oo cid ka wanaagsan inay jirtaba ma aaminsana allah waxau idhi fadarhum isaga tag nebi allow kuwaa gaalada quraysheed ee ree maka isaga tag fii khamratihim baadidooda dhexdeeda iyagoo ku sugan kaga tag xataa xiinin ilaa xilli iyo waqti laga gaadhayo waa inta ay ka dhimanayaane ajashoodu ay ka gaadhayso waa kuwa aan iimaanka iyo rumaynta loo qorin ee quusta ah waxba ha isku daalin kuwa allah waxau idhi ayaxsabuuna oo ma waxay u malaynayaan annamaa numiduhum annamaa ay ladii inka yacni maadu waa bimacna ladii ayaxsabuuna ma waxay u malaynayaan annamaa ay ladii inka numiduhum aanu u siyaadinayna bihi maaga oo min maalin maal ah iyo wa baniina inamo ma waxay moodayaan nusaaricu inaannu kula degdegayno lahum iyaga fil khayraati khayraadka dhexdiisa bal iskaba daa in khayr loola soo degdegaye eh laa yashcuruuna ma garanayaanoo waanay dareemayn inay tahay dabin iyo sabaansabid lagu sabayo alla waxau idhi ina aladiina kuwa hum iyagu min khashyati rabbihim rabbigood cabsidiisa darteed mushfiquuna la cabsanaya ee la baqanaya iyo waladiina kuwa hum iyagu biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa yu'minuuna rumaynaya iyo waladiina kuwa hum iyagu birabbihim rabbigood laa yushrikuuna aanu shariik yeelayn iyo waladiina kuwa yu'tuuna bixinaya maa aatow waxay bixinayaan walxaalna bixinaya quluubuhum qalbiyadoodu wajlatun ay cabsoonayso oo maxay u cabsoonaysaa laam u soo qadar annahumta li'annahum maxaa yeelay iyagu ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa ayaa raajicuuna ay u noqonayaan ama waladiina iyo kuwa yu'tuuna bixinaya maa aatow waxay bixinayaan walxaal quluubuhum qalbiyadooduna wajilatun ay khaa'ifa ay baqanayso oo maxay ka baqanayaan annahum iyagu ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa raajicuuna inay u noqonayaan kuwaasi hee ulaa'ika kuwaasi yusaaricuuna halkaa jumladaasu khabar ku dhacaya ila ina aladiina ina khabarkeeda lama ridin intaasoo jumlihi way isku soo cadfanayd marka kuwa waxaasoo sifaada samaynayaahee ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat halkaa khabarka rid ulaa'ika kuwaasi ay ilmawsuufuuna bimaa dukir kuwa waxaa lasoo tilmaamay ku sifoobay yusaaricuuna waxay ku degdegayaan fi lkhayraati khayraadka dhexdiisay ku degdegayaan walxaal bay khayraadka u degdegayaan hum iyagu lahaa khayraadkaasi saabiquuna ay u hormarayaan oon cid uu uga horraynay walaa nukallifu ku kallifi maynaba alla yidhi nafsan naf ilaa wuscahaa karaankeeda iyo kartideeda mooye wax kale ku kallifi mayno waladaynaa agtayadana waxaa ahaaday kitaabun kitaab baa ahaaday waa diiwaankii camalka lagu koobaye kitaabkaasoo yantiqu hadlaya bilxaqi xaq ku hadlaya oo ka markhaati kacaya wa hum iyaguna dadkii camal falay laa yudlamuuna la dulmihi maayo oo ninna wanaagu sameeyey laga duutiyi maayo dembi aanu gelinna loo xambaarin maayo allah waxau idhi bal quluubuhum fii kamrah bal kaba kaalay taasoo in la dulmiyo la dulmihi maayee quluubuhum qalbiyadoodu fii khamrah baadi bay ku dhex sugan tahay iyo waxa weeyaan mooganaan min haada ay min haada alqur'aan qur'aankani ayaa baadi iyo mooganaan ay kaga sugan yihiin oo ay ka sii jeedaan walahum waxaana u sugnaaday kuwa gaalada ah acmaalun camal ayaa u sugan camalladaasoo min duuni daalik kaa la soo sheegay aan ahayn yacnii waxaa u sugan camallo kaa la soo sheegay aan ahayn oo camallo kale ah oo macnaha dembiyo kaloo xunxun ayaa u sugnaadoo dee ay samaynayaan camalladaasoo hum iyagu lahaa camallada caamiluuna ay samaynayaan macnaha waxa kaloo u sugan oo qaflada iyo mooganaanta u dheer oo icraadka iyo jeedsigay qur-aanka ka jeedseen u dheer dembiyo kale oo ay camal falayaan oo iyagana cuquubo iyo cadaab ay ku mudan doonaan allah waxau idhi xataa idaa akhadnaa markaannu qabanno mutrafiihim kuwoodii loo nicmeeyey maal iyo madaxtinimoba lagu mashaqeeyey kuwaa markaannu qabanno bilcadaabi ee cadaabka aannu ku qabanno idaa hum waaba iyagiyo waa idaadii fujaa'iyad ahayd waxa sida kediska u dhaca mar alla markaannu kuwoodii loo nicmeeyey cadaab ku qabanno idaa hum waaba iyagoo markiiba yaj'aruuna qaylinaya oo cabaad iyo cabasho waxa weeyaan cirka kaga tolaya oo dhawaaqaya yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa markaas laa taj'aruu waxba ha qaylinina alyowma maanta maanta waxba ha qaylinina oo ha cabannina cabaadka iska daaya waayo innakum idinku la tunsaruuna laydiin gargaari maayo maanta minnaa xagga yaga laydinka gargaari maayo maanta wax gargaara ma lihidine adkaysta maanta oo waayo qad kaanad waxay ahayd aayaatii aayaadkaygu tutlaa kuwa lagu dul akhriya calaykum korkiinna fa kuntum dabeed waxaad ahaydeen tankisuuna kuwa ka noqda calaa acqaabikum cidhbihiinna korkoodaad ka noqon jirteen oo dib baa raadkiinna u qaadi jirteenoo dee riddada iyo kufriga iyo gaalnimaduunbaa dib ugu laaban jirteen iyadoo aayaadka laydinku dul akhriyayo mustakbiriina xaala atiin kuwa isweynaynaya bihi waxa bannaan bihi ba'da in laga dhiga bimacnaa can oo mustakbiriina xaala atiin kuwa isweynaynaya bihi ay canhu cani lqur'aani qur'aanka iska weynaynaya oo damiirka qur'aanka loo celiyo waxa kaloo bannaan ba'da sideeda u daa damiirkana xaramka u celi iyadoon lasoo xusin waxa damiir loogu celiyeyna waxa mashhuur ahayd oo caan baxday inay beytka iyo xaramka ku faani jireen ay odhan jireen ahlu xaram baanu nahe yaa wax naga qaadi kara waa nimankii gaaladii quraysheed ee ree maka markaana macnuhu waxa uu noqonayaa mustakbiriina xaala ad tihiin kuwa ku kibraya oo isku weynaysiinaya bihi ay bilbeyti beytkaa xurmada leh xaramka idinkoo isku weynaynaya oo isku kibrinaya ama waxa bannaan jamaaludiin alqaasimiba siduu maxaasinu ta'wiilka ku tilmaamayo in mustakbiriina ficilka mukadibiina macnihiisa la dhansiiyo laga macneeyo oo mustakbiriina bimacnaa mukadibiina la yidhaha bihiina sideeda loo daayo damiirkana qur'aanka loo celiyo oo la yidhaha mustakbiriina ay mukadibiina xaala a tihiin kuwo isla weynoo beeninaya bihi ay bilqur'aani qur-aankana beeninaya oo macnaha kibirku ku xambaaray kufriga ay qur-aanka ka gaaloobeen saamiran ay tasmuruuna xaalaatiin kuwo caweynaya oo soo jeedaya samarka waxaa la yidhaha xadiidu leyl sheekada habeenkii lagu caweeyo kaa weeyaan samarku markaa xaramka iyo kacbada hareerihiisa ayay ku caweyn jireen qur'aanka iyagoo aflagaadaynaya iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam macnuhu markaa waxa weeye saamiriina ay tasmuruuna xaala ad tihiin kuwa soo jeedaya oo caweynaya habeenkii oo maxay ku soo jeedaya tahjuruuna idinkoo qur'aanka ka hijroonaya oo ka tegaya oo ka jeedsanaya marka marka tahjuruuna la akhriyo waa min alhajri waana alicraadu can alqur'aani wa tarku idinkoo qur-aankii ka jeedsanaya oo ka tegaya tuhjiruuna haddii la akhriyana qirada kale oo ta'da la godo waa min alhujri wa huwa alfuxshu min alqowl markaa hajri maahae waa hujri oo hada waa la godayaa oo waa afxumada iyo aflagaadada markaana waxay noqonaysaa tuhjiruuna idinkoo qur'aankii aflagaadaynaya oo caayaya oo marna gabay ku sheegaya marna faal ku sheegaya marna sixir iyo wax yacni sheeke bereley beena ku tilmaamaya allah waxau idhi afalam yadabbaruu oo miyaanay u fiirsanin alqowla hadalka waa qur'aanke am jaa'ahu mise waxa uu yimid maa lam yaati waxaanu iman aabaa'ahum aabbayaashoodii alawaliina ee hore am lam yacrifuu miyaanayse garanin rasuulahum rasuulkooda nebi muxameda miyaanay aqoonsanoonay garan ma aqoon la'aan baa ku xambaaraysa beenintay beeninayaan miyaanay rasuulkooda garan oonay garanayn oo fa hum iyagu lahu rasuulka munkiruuna ma waxay u diidayaan oy u dafirayaan garasho la'aanoo waa qof ajnabi oo aanay garanayn meeluu uga yimid maxaa ku xambaaraya beeninta am yaquuluuna mise waxa ay leeyihiin bihi rasuulka waxa ku sugan jinnatun ay junuunun mise waxay leeyihiin wuu waalan yahay maxaa u diiday inay rumeeyaan bal kaba kaale waxaasoo dhane waali iyo garasho la'aan midna ma jirtee waa idraab ibtaali ahe iskaba dhaaf waxaasoo dhane jaa'ahum rasuulku waa u yimid oo bilxaqi xaqii buu ula yimid wa aktaruhum badidooduna lilxaqi xaqa kaarihuuna kuwa necib weeyaan oo nacaya oon raalli ka ahayn xaqa allah waxa uhi walow itabaca hadduu raaci lahaa alxaqu xaqu ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo naftoodu siday jeceshahay la fasadat waa fasahaadi lahayd assamaawaatu samooyinka iyo waalardu dhulalku iyo waman makhluuqaadka fiihinna dhexdooda ku sugan xaqu hadduu hawadooda raaci lahaa iyo siday rabaan cirarka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysa iyo makhluuqaadka ku jiraaba waa fasahaadi lahaayeen alla waxau idhi bal kaba kaalay taasoo xaqu raaci maayo oo waafiqi maayo hawadooda e ataynaahum waxaanu ula nimid bidikrihim sharafkooda iyo cisigoodu wuxuu ku jiray oo qur'aanka ah oo fa hum iyagu can dikrihim sharafdoodii mucriduuna waa kuwa ka sii jeeda oo aan garanayn wanaaggoodu halka uu ku jiro am tas'aluhu mise waxaad weydiinaysaa nebi allow kharjaa nimanku waxay kuu rumayn laayihiin ma mushqaayad iyo adduun baad ku weydiinaysaa dacwadda iyo khayrka aad u sheegayso oo fa kharaaju rabbika rabbigaa mushqaayadda iyo ajarka uu ku siinayo nebi allow ayaa khayrun kuu khayr badan wa huwa allana khayruraasiqiina inta wax arsaaqdee bixisa kan ugu khayr ka badan weeyi wa innaka adigu nebi muxamedow latadcuuhum waxaad ugu yeedhaysaa dadka ilaa siraatin jid xaggii baad ugu yeedhaysaa jidkaasoo mustaqiimin toosan waina aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhire aan rumaynayni can isiraadi jidka toosan xaggiisa lanaakibuuna kuwa ka leexanaya weeyi allah subxaanahu wa tacaala fii hadihi alaayaat wuxuu inoogaga warramay maqaasid iyo mawaadiic aad iyo aad muhiim u ah aayaadka hore waxa ay sii dhammaystirayaan qisadii xalay aayaadka ugu dambeeyey aynu ku dhigannay ee qisatu nebiyillaahi yuhuud calayhi asalaam maca qowmihi caad qisadii dhex martay caad qoomkii caad iyo nebigii loo diray huud oo markuu nebigu towxiidkii iyo risaaladii xaq ahayd u tilmaamay ayaa waxay kala hor yimaadeen inay beeniyaan oo yidhaahdaan ma qofkan aadamigaee idinka idinla mid ah ayaa diin iyo dacwo idiin sheegaya muxuu idin dheeryahay markaasaa weliba waxay yidhaahdeen iyagoo qoomkoodii ku tirtirsayaya marnaba inaanay raacin ayaa waxay yidhaahdeen oo ma wuxuu idiinku goodiyey in markaad dhimataan dib laydiin soo saari doono hayhaata hayhaata limaa tuucaduun walee waxa laydinku goodiyayo iyo wuxuu idiin sheegayaa wax fog weeyi oon suurtagal ahayn hayhaata waxa la ydhaha waa ismu ficil maadi oo bimacnaa bacudo ah waa ismu ficil maadi ah oo bacudo la macno ah labada jeer waxa loo soo celiyeyna waa lita'kiid adkayn ficilka hore la adkaynaya ka dambe loo keenay markaasaa waxay weliba raaciyeen in hiya ilaa xayaatuna adunyaa namuutu wanaxyaa wamaa naxnu bimabcuuhiin nololiba ma jirto tan adduunyada mooyaane waanu dhimanaynaa waananu noolaanaynaa macnahoodu ma aha hadda markaanu dhimanaa dib aanuu soo noolaan ee waxay u jeedaan badhkayana wuu dhimanayaa uun badhna wuu noolaanayaa sidaasunba laysku weydaaranayaa oo odayaashii aabbayaashii horena way dhimanayaan uun innamada iyo carruurta yareerina way beddelayaan uun oo aayadda kale alla waa kii kaga warramay inay yidhaahdeen wamaa yuhlikunaa ila dahru waa xilliga iyo zamankuun baanuna halaagayo oo qolo walba markay muddo jirto way iska dhimanaysaa qolo kaluunbaa beddelaysa laakiin nolol dambe iyo xayaato dambeoo jirtaa ma jirta ayaa yidhaahdeen markay bacdigii beeniyeen ayaa haddana rasuulkii isku soo rogeen markaasay yidhahdeen in huwa ilaa rajulun iftaraa cala allahi kadiba wamaa naxnu lahu bimu'miniin kani waa nin ilaahay ku been abuurtay uun marnabana rumayn mayna waa beeninaynaa markii intaasi ay dhex martay rasuulkiina uu ka quustay ayaa ilaahay uu baryey sidii nebi nuux oo kale qaala rabbi insurnii bimaa kadabuun ilaahu kuwan iiga hiili markiiba waa loo jawaabo qaala camaa qaliilin layusbixunna naadimiin wax yar sug wakhti yar kadib wallee waa qoomamoon doonaan markiiba qayladii baa qabatay markaasaa daadxoor iyo xumbo baaba'day gebigooda laga yeelay markay kuwaasi halaagsameen dee umam kale ayaa ilaahay abuuray rusul kalena waa u soo diray oo rusushu sidaasay isdabajoog u ahaydoo mid markuu dhintaba ku kale u beddelaya wa in min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir walikulli qowmin haad ummad walba sidaasaa markaa rasuul loogu diray dabeed ilaahay waxa uu ka warramay qisatu nebiyillaahi muusa wa akhiihi haaruun maca fircawn qisadii haddana nebi muuse iyo nebi haaruun dhex martay iyo fircawn iyo qoomkiisii markii loo diray muusa wa haaruun ilaahay waxa uu tilmaamay inuu ku diray biaayaatina wa sultaanin mubiin aayaadkayaga mucjizaadkii waaweynaa ee muuse lagu karaameeyey walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaat oy ugu horreeyeen ushii waxa weeyaan maska noqonaysay iyo gacantii caddaanaysay marka mucjizaadkaas sagaalka ee suuratulacraafna inagu soo maray mucjizaadkaasaannu la diray baa alla uu yidhi subxaanah si ay u rumaystaan oo rasuulnimadiisa u arkaan wa sultaanin mubiin iyo xujacad aayaadka garannay oo waa mucjizaadkii sagaalka ahaa ee muuse lagu karaameeyey xujada caddina maxay tahay jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku odhanayaa waalmuraadu bihi alaayaatu nafsuhaa xujada cad lafteeda sagaalkan aayadoodunbaa loo jeedaa ee xujo kale ma aha oo iyadunbaa lasii faahfaahinaya oo lagu sii caddaynaya culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen meye waxaa loo jeedaa mucjizaadkaa la siiyey kuwii ugu mudnaayee ugu caansanaa ama ugu muhiimsanaa oo usha iyo gacanta ah ayaa looga jeedaa wa sultaanin mubiin oo iyaga gaar waxaa loogu soo soocay shuhrada iyo siday ugu muhiimsanaayeen aayaadka nebi muuse la siiyey dabeed alla waxa uu ka warramay qoomkii fircawn iyo madaxyaweyntiisii qoomkiisa horjoogayaasha u ahaa waxay ku tashadeen inay beeniyaan oo marnaba aanay rumayn waayo nimaniisa sarraysiiyeoo kibir iyo qooq meel sare ka gaadhay bay ahayn siduu ilaahay aayaddii kaleba ku tilmaamay inna fircawna calaa fi lardi wa jacala ahlahaa shiyacan yastadcifu taa'ifatan minhum yudabixu abnaa'ahum wayastaxyii nisaa'ahum innahu kaana min almufsidiin fircoon arlada waa ku qooqay waana isa sarraysiiyey ehelkeediina wuxuu ka yeelay qaybqayb iyo kooxo oo waa kala qaybqaybiyey waa sunnada fircoon iyo dariiqa fircoon ee soo jireenka ah farriq tasud qayb iyo xukun waa ta gaalada iyo gumaystuuna ay islaamka iyo muslimiinta u adeegsadaan marka fircoon baa ugu horreeyey wa jacala ahlahaa shiyaca qayb qayb buu ka dhigay si uu qaarna u addoonsado uu dulaysto qaarna uu u darajeeyo kor ugu qaado dadkana uu dabaqado kala sarreeyo uga dhigo marka dee qayb ka mida ayuu daciifsanayay uu dulaysanayey oo inamadooda uu laynayay dumarkoodana uu daynayey si uu u addoonsado mufsid buu ahaa arlada iyo addoommadaba ifsaadiyey waxay yidhaahdeen markaa sideennu u rumaynaa ninkan ama labada nin ee muuse iyo haaruun qoomkoodaabannu addoonsannaa oo annakana adeecee waa reer bani israa'iilka ay daciifsadeen bay u jeedaan waa beeniyeen markaas dee jawaabtina waxay noqotay fa kaanuu min almuhlakiin biyihii ayaa lagu halaagay dabeed allah waxa uu tilmaamay walaqad aataynaa muusa alkitaaba lacallahum yahtaduun fircoon iyo qoomkiisa markii la halaagay la baabi'iyey kadib ayaa towraad nebi muuse lagu soo dejiyey markii hore mucjizaadunbaa loo dhiibay laakiin kitaabka towraad waxaa lagu soo dejiyey markii fircawn iyo qoomkiisa la halaagay dabadeed ilaahay markuu qisadaa si kooban inoogu tilmaamay muusa wa haaruun iyo fircawn iyo qoomkiisii ayaa waxa kaloo laynoo ishaaray qisadii nebi ciise calayhi salaam iyo hooyadii maryama oo allah waxau uhi wajacalna bna maryama wa ummahu aayah wa aawaynaahumaa ilaa rabwa daati qaraarin wa maciin allah waxau ihi ina maryama oo ciise ah iyo hooyadii oo maryamo ah aayad lagu cibro qaato calaamad oo cadamada rabbi iyo qudradiisa ayaanu ka yeelay waxa uu leeyahay jalaaludiin almaxalli jalaalaynka wuxuu ku leeyahay lam yaqul aayatayni lianna alaayata fiihimaa waaxida wilaadatuhu min gayri faxlin lama odhan wajacalna bna maryama wa ummahu aayatayni ilan waa laba qofe laba aayadood baanu ka dhignay lama odhan laakiin mufrad baa laga dhigay oo aayatan calaamad iyo aayad baanu ka yeelay baa layidhi waayo aayaddoodaa isku mid ahoo waa dhalashadii aabbala'aanta u dhashay ciise oo maryamana waxaa calaamad ilaahay weynidiisa lagu aqoonsado ugu filan inay ciise uuraysatay iyagoon qof lab ah ama nin aan kulmin xalaal iyo xaaraan midna aan ku kulmin waa calaamad cadamada rabbi lagu aqoonsado iyo awoodda rabbi ciisena mucjiso iyo calaamad lagu aqoonsado lagu cibro qaato waxa ugu filan dee inuu dhashay aabbala'aan oo hooye mooye aabba aan u lahayn sidaa darteed baa mar walba ibna maryama ina maryamo loo yidhaa ileen aabba uu ku abtirsadaa ma jire dabeed alla wuxuu tilmaamay aayaddaasi inay tahay mid tusinaysa calaa kamaali cadamatihi wa qudratihi ilaahay awooddiisa dhammayska tiran iyo weynidiisa iyo waaxidnimadiisa kaamilka ah ayay calaamad iyo astaan u tahay lagu cibro qaato wax lagu qaato ilaahay waxa uu tilmaamay inuu dejiyey ilayn maryami waa ruux dumara oo ilmo qaaday oo fooshii qabatay oo umulaysa oo cid iyo ciirsi iyo wax ka agdhowe aan u jirin ilaahay baa ilaalinayo oo barbaarinayo oo karaamadiisa ku daryeelaya marka meel taag ah oo waxa weeyaan biyo iyo sugnaansho lagu xasilaba leh ayaa alla uu dejiyey meeshaa waxaa lagu tilmaamay waa beytulmaqdis halkaas ayaa meel dheer oo ku taalla ilaahay tabaaraka wa tacaala uu dejiyey oo halkaa ayaa ciise ay ku umushay markaa ciisena isaga laftiisa mucjizaad u gaara ayaa ilaahay ku karaameeyey oo tan wilaadadee dhalashaduunan ahayn oo ay ka mid tahay bogsiintii uu bogsiinayo ilaahay idamkiisa dadka buka ee barasta iyo xanuunada xunxun leh soo noolaynta dadkii dhintay uu ku soo noolaynayey ilaahay idamkiisa iyo fasaxiisa hadalkuu ku hadlay isagoo iminkuun dhasho dhabta lagu hayo oo dhabarka lagu sido qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaab haddana hadalka xikmadda iyo xaqa iyo tawxiidka uu ku hadaaqaye uu ku hadlaayey dabadeed rabbi waxa uu inoo tilmaamay tawjiihaatun lilrusul talooyin iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala awaamir uu siinayo rusushiisa uu doortay oo allah waxau uhi yaa ayuha arusulu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixa innii bima tacmaluuna caliim allah waxau ihi rusushiiyey waxyaabaha wanaagsan xaggooda wax ka cuna camal saalixana sameeya waxaa samaynaysaan waan ogaho waan arkayaaye ayibaadku waa waxyaabaha xalaasha ah ee ilaahay inoo xalaaleeyoo dhan waa tayibaat wixii laynaga xarimaynaa waa khabaa'is nebiga waxaa loo soo diraynaa dee yuxilu lahum altayibaati wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is inuu dadka tayibaadka u xalaaleeyo khabaa'isana uu ka xarimo oo wixii dhib mooye aan dheef lahayn ama dhibtiisu ay dheeftiisa ka badan tahay khabiid weeyaan muxaram ah ilayn diintu inagamay reebin oo inoomay diidin waxayna dhibaya mooyaane wax dheefteennu ku jirto wax alla waxa dheefiyo wanaag inoogu jiro xalaasha ay ku jiraa oo waa waxyaabaha laynoo fasaxay wixii laynoo diiday waa wixii dhibkeennuun ah imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku soo saaray xadiidka abu hureyra uu warinayo inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilaahay waa mid wanaagsan wax wanaagsan mooye wax kalena ma aqbalo wa ina allaha amara almu'miniina bima amara bihi almursaliin ilaahay mu'miniinta wuxuu amray wuxuu rususha amray faqaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha arusulu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixa rusushiiyey tayibaadka waxyaabaha wanaagsan cuna camal wanaagsanna sameeya wa qaala waxaa kaluu alla yidhi addoommadiisa isagoo amraaya mu'miniinta yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum mu'miniintiiyey waxaad wax ka cuntaan waxaanu idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan ee tayibaadkaa cuna oo cabba marka amarka muminiinta amarka rususha lagu siiyey inay tayibaadka cunaan waa amarka mu'miniinta laftoodan lagu siiyey inay tayibaadka cunaan uma dakara rajula yutiilu safra ashcasa akbar yamuddu yadayhi ila asamaa ya rabbi ya rabbi wamatcamuhu xaraam wamashrabuhu xaraamu wamalbasuhu xaraam wagudiya bilxaraam faannaa yustajaabu lah dabeed nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay nin safar dheer ku jira ninkaasoo boodh badan oo basaasaysan oo rafaad iyo duruufi ay korkiisa ka muuqato gacmaha xagga sare u taagaya oo leh rabbiyow rabbiyow rabbiyow oo alla baryaya laakiin waxay inkaartu kaga dhacday wuxuu cunaa waa xaaraan wuxuu cabbaa waa xaaraan wuxuu xidhaa waa xaaraan wixii lagu soo koriyey lagu anqariye waa xaaraan sidee looga aqbalayaa xadiidku markaa waxauu tilmaamayaa dee tayibaadka waxaa looga jeedaa waa xalaasha khabaa'istuna waa xaaraanti ruuxana waxyaabaha ducada in laga aqbalo ka hor joogsada waxaa kow ka ah xaaraan cunista oo ruux xaaraan cunaya oo naftiisa ka xakamaynayn dee duca laga aqbali maayo iminka ninkaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay waxa ku kulmay wax alle wixii duca lagu aqbali lahaa hadday duruufta iyo dantiiyo dhibka haysato tahay hadday tahay sifada iyo qaabka uu gacmaha uu koru taagayo hadday tahay tawasulkiiyo ilaahay wuxuu ku baryayo yaa rabbi yaa rabbi wax alle wixii duca lagu aqbali lahaa way ku kulmeen maxaa laakiin ka hor joogsaday xaaraanta uu cunayo ee cuntadiisa iyo cabbitaankiisa iyo hoygiisa iyo hugiisuba ay xaaraan yihiin ayaa ka xijaabay ducada maalintuu ugu baahi badnaa inuu ka qado oon laga hoos qaadin waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay waxdatulmuslimiin sida ilaahay keli u yahay dadka muslimiinta alla caabudayaana keli inay yihiin suuratul ambiyaa aayadda labiyo sagaashanaad ilaa saddex iyo sagaashan habeenkaynu soo maraynay inna haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun wa taqatacuu amrahum baynahum kullun ilaynaa raajicuun halkaasaynu ku soo tilmaannay waajibnimada ay waajib tahay in ummadda islaamku maadaama rabbigoodu uu mid yahay diintooduna ay mid tahay ambiyadii lasoo diray oo dhanna dacwadoodu mid ay ahayd iyaguna inay midoobaan inay waajib ku tahay oo inay kooxa kooxa iyo fariiqo kala noqdaan ay xaaraan tahay halkaasaynu kaga soo hadallay dabeed alla waxa uu tilmaamay fataqatacuu amrahum baynahum zubura kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun markii loo tilmaamay diintoodu inay mid tahay dadkii midnimadii may deeqinoo kumay kaaftoomine way kala tafaraaruqeen oo diintii waa la kala dhaqaaqeen waana sida shayddaanku doonayo dabeed waxaa la yidhi fadarhum fii kamratihim xataa xiin ayaxsabuuna anamaa numiduhum bihi min maalin wa baniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun waxaa la yidhi iska daay oo iskaga teg nebi moxamedow baadida iyo beenta ay ku dhex jiraan ilaa intay ka dhimanayaane ajashoodu ka imanayso dabeed alla waxa uu tilmaamay kuwa gaaladaee fusaaqdaee xumafalayaasha ah adduunka laga dhergiye dacal walba ay u daaqeen ee cuud iyo carruurba leh macnaheedu inaanay ahayn in la jecelyaho khayrka loola soo degdegayo laakiin alla waxau idhi bal laa yashcuruun oo maba dareensane eh waa dab in loo dhigayo walaa yaxsabanna aladiina kafaruu annamaa numlii lahum khayrun lianfusihim inamaa numlii lahum liyasdaaduu isman walahum cadaabun muhiin allah waxau idhi kuwa gaaloobayaanay u malaynin seeta dheerayntaanu u seeta dheeraynayneenu u kaadinana ee waxa weeyaan loo nicmaynayo inay khayr u tahay oo khayr lala doonayo alla waxau idhi waxaanu ugu kaadinanaa uun si ay dembi u kororhsadaan cadaab daranoo dulleeyaana ugu habsado sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun waxaannu ka sabaansabi doonnaa meel aanay ogayn oo aanay ka filanayn ninka ugaadhsadaha ah marka uu wax ugaadhsanayo dabinka wuxuu dildhigaa wax yaryar oo uu ku soo hirto xayawaanku oo cad yar iyo waxbaa la duldhigdhigaa waxa uu dabinka duldhigayo uguma danaynaya ugaadha waa ha kuu soo gasho dabeed aad ku ugaadhsati markaa kuwa gaalada iyo fusaaqda haddii iyagoo dembiga iyo xumaanta dhinac walba ugu dhacaya haddana ay arkaan nicmadii adduunye oo ku soo fatahdo oo ku soo burqanaysa yay moodin in ilaahay raalli ka yahay oo la jecel yahay oo khayr lala damcaye waxaa lala damcay inay dembigiiyo xumaanta markay kororhsadaan cadaabkiiyo cuquubaduna ku korodho oo ay ku libin laabanto waa dabin iyo sabaansabid loo dhigayo si hal mar loo qabto looga aargoosto ina allaha la yumli lidaalim xataa idaa akhadahu lam yuflitu nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ilaahay daalinka waa u kaadiyaa oo waa u seeto dheereeyaa laakiin marka uu qabtuu gacanta rabbi galo ma sii daayo oo dhinacna ugama dhaqaaqo markaasaa ugu dambaysa dabeed alla waxa uu tilmaamay sifaat almu'miniin wa masiirahum tilmaamaha wanaagsan ee mu'miniinta iyo masiirka ay marayaan ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun waaladiina hum biaayaati rabbihim yu'minuun waaladiina hum birabbihim laa yushrikuun waaladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun waxaas oo tilmaama waa sifaadka mu'miniinta oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay kuwa cabsanaya inay yihiin wa hum min asaacati mushfiquun saacadda qiyaamay ka baqayaanoo waa u diyaargaroobayaan ilaahay bay ka cabsanayaan oo wixii la faray yeelayaan wixii loo diidayna waa ka tegayaan aayaadka rabbi bay rumaynayaan oo amarkooda iyo nahyigooda waa ilaalinayaan xuduudda shariicadana way dhowrayaan oo ku dhici maayaan ilaahay u shariik yeeli maayaanoo towxiidkay ku toosan yihiin oo cibaadada waa u badhaxtirayaan waxay bixinayaan ee zaka ama sadaqa ah waxay bixinayaan iyagoo baqanaya saxiixu sunani tirmida waxaa ku sugan xadiidka caaisha inay tidhi sa'altu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam caasho waxay tidhi rasuulkaan weydiiyey aayaddan waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajlah ahum aladiina yashrabuuna alkhamra wayasriquun waxaan idhi bay tidhi rasuulkii allow kuwan wax bixinaya ee cibaadaysanaya iyagoo cabsoonaya ma kuwa khamrada cabbe ee sinaysta ee dunuubtiiyo macaasida ku dhaca qaala laa yaa binta sidiiq nebigu wuxuu yidhi may ina sidiiqay ina abiibakarey run badanihii tuu dhalayey arrinku sidaad moodday ma ah walaakinahum aladiina yasuumuuna wayusalluuna wayatasaddaquuna wahum yakhaafuuna an laa tuqbala minhum ulaa'ika aladiina yusaaricuuna fi lkhayraat wuxuu yidhi ha yeeshee kuwaasi waxa weeyi kuwa soomaya ee salaadaya ee sadaqadaysanaya ee haddana ka baqanaya inaan laga aqbalin kuwaa weeyaan kuwa khayrka u degdegaya ee u dheereeya marka aayaddu waxay tilmaamaysaa dadka muuminiintii waxay kulmisteen cabsi iyo camal wanaagsan laakiin xasanulbasri siduu tilmaamay munaafiqiinti iyo gaaladu waxay kulmiyeen camal xun iyo ammaan iyo nabadgelyo oo gaalka iyo faasiqu iyagoo xumaanta durduuranaya oo dhinac walba u daaqaya ayaa haddana ammaan way isdhiganayaanoo cabsiba ma hayso marka maxay kulmiyeen bayna alisaa'ati waalamni xumaan ay samaynayaan iyo isdhigasho ammaan laakiin muuminku muxuu kulmiyey bayna alcamali waalishfaaq wuu camal falayaa haddana wuu cabsanaya wuxuu leeyahy isagoo camal wanaagsan samaynaya bilaa lagaaba aqbali waaya dabeed alla waxa uu tilmaamay nafna inaan karaankeeda mooye wax kale lagu kalifin oo diinteennu waa fudayd ina diina yusrun walan yushaahada diina axadun ilaa halabah xadiidkii cimraan ibni xusein salli qaa'iman fain lam tastadci faqaacidan fain lam tastadci facalaa janbin sarajoog ku tuko ilan qiyaamku waa rugni haddaad kari weydo fadhi isaga tuko haddaad kari weydo adoo dhinac u jiifo u tuko hadba sidaad u karto fattaqu llaha ma stadactu intaad karto ilaahay ka baq waxaanad karayn laguguma kalifin markaynu waxa weeyaan xanuunsanno ama socod iyo safar aynu gallo dee waynaka soonkii iska afurayna ee maalmo kala qallaynayna salaaddii afarta ahayd laba waynaka ku soo gaabinayna laba salaadood hal wakhti waynaka isugu keenayna taqdiim ama taakhiir ee jamcinayna biyo haddaynu weyno waynaka gebagabaysanayna ciiddaa iyo carradaa gacmaha saarayna waa fudaydka diinteenna oo ummadihii hore culayskii la saaray ilaahay waa inaga fudaydiyo culayskaasi ummatulmuxamadiyada ma saara ee diintoodu waa sahal qofkii alla waafajiyo wax culus ma aha waa fudud yahay dabeed alla tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay sifaadka kuwa waxa weeyaan xaqa beeniye dhinac maray bal quluubuhum fii kamratin min hada walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun xataa ida akhadnaa mutrafiihim bilcadaabi idaa hum yajaaruun ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa qalbigoodu inuu mooganaan iyo baadi kaga sugan yahay qur'aanka oo ay ka sii jeedaan waxaa kaloo taa u dheer acmaal kaloo xunxun ay samaynayaan oo cuquube iyo cadaabba ay ku mudan doonaan dabeed rabbi waxa uu tilmaamay kuwoodii loo nicmeeyey inta badanna dacwadda iyo xaqa kuwa ka hor yimaada waa inta loo nicmeeyey dadka maalqabeenka iyo madaxdu waa kuwa ugu horreeye diinta iyo dacwada ka hor yimaada ruuxa la waafajiyo mooyaane waana kuwa cuquubada iyo cadaabka uu ku soo horraynaya marka marka alla waxa uu yidhi markaannu kuwoodii loo nicmeeyey cadaab iyo cuquubo ku qabanno markiiba waaba iyagoo cabanaya oo cabaadaya waxaa lagu odhanayaa adkaysta waxba maanta ha qaylinina laydiin hiilin maayo waayo aayaadkaygii idiin yimid idinkaa beeniyo ka baydhay mustakbiriina bihi saamiran tahjuruun maxaasinu ta'wiilka jamaaludiin alqaasimi waxa uu leeyahy mustakbiriina bihi ay bilbeyti alxaraam beytka xurmada le bay isku weyneynayaan oo ay isku kibrinayaan oo ay leeyihiin yaa wax naga qaadi kara ahlulxaramkii baanu nahay waxau ihi jamaaludiin alqaasimi waladii sawaqa alidmaara shuhratuhum bilistikbaari bih iyadoon beytka hore loo soo sheegin damiir in loo celiyo waxa baneeyey waxay ku caan baxeen inay ku kibiraan beytka oo yidhahdaan naxnu ahlulxaram ku dhaataan waxa uu sheekhuu yidhi wajuwiza tadmiinu mustakbiriina macnaa mukadibiina wadamiiru litanziili lkariim waxaa kaloo la baneeyey mustakbiriina macnaa mukadibiina in la dhansiiyo damiirkana qur'aanka loo celiyo macnahana laga dhigo mustakbiriina bihi ay mukadibiina bih waxaa kaloo bannaan bihida in bimacnaa canhu lagu awilo oo la yidhaahdo mustakbiriina bihi ay canhu cani ilqur'aan bay ka kibrayaan oo iskala wen yihiin saamiran tahjuruun waa habeenkii yacnii sheekada habeenkii la sheekaystaa samarka la yidhaahdaa tahjuruunana waa min alhajri tuhjiruunana waa min alhujri oo hajri haddii la yidhahdo waa qur-aankaa ka hajiraysaan oo ka tegaysaan hujri haddii la yidhaahdana waa afxumada iyo edabdarrada ay qur-aanka ku tilmaamayeen dabeed rabbi waxa uu tilmaamay tadabburka iyo qur-aanka in loo fiirsadaa muhiimadda uu leeyahay oo waxaa lagu canaantay halka ay cuquubadu kaga dhacdee laga yacni inkaartu kaga dhacdayba waa halkane alla waxa uu ihi afalam yadabbaruu lqawla am jaa'ahum maa lam ya'ti aabaa'ahum alawaliin oo miyaanay qur-aanka uba fiirsanba mise waxa u yimid waxaan aabbayaashoodii hore u iman ma damaanad bay haystaan iyo ammaan ay cadaabka iyo cabsida kaga nabadgelayaan miyaanay qur-aanka uba fiirsan maxaa u diiday qur-aanka inay u fiirsadaan ma damaanad bay haystaan iyo ammaan ay waxa weeyaan ku nabadgelayaan tadabburu lqur'aan waa ujeeddada iyo hadafka qur-aanka loo soo dejiyey oo rabbi waxa uu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulu lalbaab kitaabkani waa mid la barakeeyo nebi maxamedow lagugu soo dejiyey oo maxaa lagugu soo dejiyey liyadabbaruu aayaatih si ay dadku aayaadkiisa ugu fiirfiirsadaan oo tadabbur ula yimaadaan waliyatadakara ulul albaab iyo dadka caqliga fayowlihii si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan idan qur-aanka si loogu fiirsado looga fakaro oo macnihiisa loo dhuuxo loo dhandhamiyo hoos loogu dhaadhaco dee waa in la barto tafsiirka qur-aanka kariimka ah markaasaa loo fiirsan karaa markaasaa wixii loo fiirsadee la fahmayna camal iyo dhaqan loo rogi karaa oo cabsi iyo cibaado uu ku dhexalsiin karaa laakiin hadday tahay madmadoob oo allah ku yaqaano dul maraysa uun oo aanad geranayn wuxuu ku farayo iyo wuxuu kuu diidaya midna dee maxaad ku camal fali maxaadse dhowriyaad ilaalin xasanulbasrina waa kilaa calayhi raxmatullah wallaahi maa tadabburuhu bixifdi xuruufihi wa idaacati xuduudih xataa ina axadahum layaquulu qad qara'tu alqur'aana kullah wamaa yuraa lahu alqur'aanu fii khuluqin walaa camal wuxuu yidhi wallaahi fiirada qur-aanka loo fiirsanayaa ma aha in xuruuftiisa la xafido xuduuddiisana la dayaco oon la daryeelin wuxuu idhi midkood wuxuu odhanayaa qur'aankii boqoliyo afar iyo tobanka baqara ilaa birabbi naas waan wada akhriyey wax akhlaaqdii iyo dhaqankii qur'aanka ana laga dheegan maayo korkiisa laga arki maayo oo camalfalkii qur'aanka ee ahlu qur-aanka lagu yaqaanay korkiisa lagu arki maayo mar kale alle wuxuu yidhi isagoo dadka ku canaananaya tadabburka iyo fiiro la'aanta un ay dul marayaan ee aanay hoos u eegeyn afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha miyaanay dadku qur-aanka u fiirfiirsanayn mise qalbigaa qufulan oo khayrkaba waa ka daboolan yahay shar mooyaane nebi muxamedna sala allahu calayhi wasalam oo imaamkiiyo hormoodkii tadabburka iyo fiirada qur-aanka ahaa kii ilaahay qur-aanka ku soo dejiyey qalbigiisa uu qooyey korkiis iyo kalkiisabana uu saamaynayey habeen dhan ayaa hal aayaduu ku taagnaa oo uu ku rukuucay uu ku sujuuday uu ku kacayey ilaa waagu ugu baryey in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim haadihi alaaya siduu ugu celcelinayay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa waagu ugu baryey waa halkay culimmadu ka yidhaahdeen tadabburu aaya khayrun min khatma bilaa tadabbur hal aayad oo loo fiirsadoo lagu tadabburay ayaa kaaga khayr badan soddonkood khatintay fiira la'aan iyo fakar la'aan inaad soddonka halkaa birabbinaas ilaa baqara isaga tallowdo adoon waxba ka fakirin oon u fiirsan waxa kuu dhaanta aayad keliya ood ka fakartood u fiirsatay oo cabsi iyo cibaado ku dhexalsiisay qalbigaagana qoyso aad ku xasishay falaa budda min atadabbur si aynuu tadabburana oo qur-aanku inoo saameeyo oo raad inoogu yeesho dee macnihiisi waa inaynu baranno oo sidaynu maanta nahay aynu u dhaanno ugana dadaal badanno waa ogtihiin ciyaaraha iyo laqwiga iyo lahwiga iyo bannaanada iyo hudheellada sidee lagu yahay goobaha kitaabka ilaahay lagu hayana sidee lagu yahay dee idinkuba qiimeeya meelaha kale haddaad tagtaan meel alla meel la kala mara heli maysaan kitaabka ilahay halkii lagu hayana waa arkaysa marka dee ummaddu intaasunbay diinta u jirtaa intay kitaabka ilaahay u jirto ummad waliba intay qur-aanka u jirta iyo xidhiirka ka dhexeeya intuu yahay ayay ilaahayna u jirtaa intaad qur-aanka u dhowdahay ilahay waad u dhowdahay inta aad ka fogtahayna waad ka fogtahay ummaddan wax kale ma dulayne waa diinta iyo kitaabka qur-aanka markay ka durugtay ee derajadii meel kale ay ka doontay ayaa ay noqdeen qaar dulloobo cadowgood iyo gaaladood gaaladu ay waxay doonaan ku sameeyaanoo aan waxba layska saarin ilan islaam wuxuu haybad ku lahaa oo lagaga waaban jiray waa qur-aanka markay qaateen carab kuwii nebi maxamed laga soo dhex saaray iyagoon qiimo lahayn oo naf iyo maaltoona aan bixin waxbana aan laysaga tirin ayaa nebi maxamed markii laga soo dhex saaray qur-aanka lagu soo dejiyey qur-aankii qaateen waxay noqdeen qaadat alumam umamka hoggaankoodii bay noqdeenoo lugahooda hoostooda ayaa caalamkao dhammi yimid in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin kuwii hore waxay ku kor noqdeen kitaabka kuwan dambena waxay ku duloobeen kitaabka ay ka tegeen derajaday lahaayeenna dib ugu soo noqon mayso xataa yacuuduu ila alqur'aan ilaa ay qur-aankii dib ugu laabtaan dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat isamaawaatu waalardu waman fiihin hadduu xaqu raaci lahaa hawadoodiiyo siday jecel yihiin cir iyo dhul iyo inta udhaxaysaaba waa fasahaadi lahay alxaq mar waa magaca ilaahay oo wayaclamuuna ana allaha huwa alxaqu lmubiin dalika biana allaha huwa alxaq ilaahay waa alxaq marka mar waxaa lagu fasiray in macnuhu yahay walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat isamaawaatu walard ilaaha xaqii hadduu waafiqi lahaa oo hawadooda uu raaci lahaa dee cirya dhulba waa fasahaadi lahaa laakiin ma waafiqin waxaa kaloo lagu fasiray xaqa muqaabila albaatil in xaqii looga jeedo oo xaqan alla uu soo dejiye hawadooda hadduu waafiqi lahaa cirya dhuliya inta udhaxaysaaba waa fasahaadi lahayn laakiin ma dhicin taas ilaahay waxa uu tilmaamay inuu u keenay sharaftooda iyo cizigoodi iyo qur-aanka ah laakiin ay ka jeedsadeen waxaa la yidhi nebi allow ma mushqaayad baa diinta ku weydiinaysaa oo way ku cuslaato xoolihii bay iska bixin waayeen maxay kuu rumayn waayeen waxba lama weydiin qul laa asalukum calayhi ajra in huwa ilaa dikraa lilcaalamiin waxaa la yidhi nebi allow waxaad ku tidhaahdaa anuu mushqaayad iyo ujuuro idinku weydiin maayo diinta iyo waxyiga waa waano ummadoo dhan ay ku waantoobayso ay wax ku qaadanayso ilaahay waxa uu tilmaamay nebi muxamed inuu dadka ku hogaaminayo oo ku hagayo hilinka iyo dariiqada toosan ee saxda ah wa innaka latadcuuhum ilaa siraatin mustaqiim siraadulmustaqiimka rabbi waxa uu ku qeexay suuratu shuura aayadda ugu dambayso oo alla waxa uu ihi wa innaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim nebi allow dadka waxaad ku hanooninaysaa jidka toosan jidkaasi waa kee siraati illaahi aladii lahu maa fi samaawaati wamaa fi alard alaa ila allaahi tasiiru lumuur ilaaha cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysaba iska leh jidkiisa iyo waddada alla uu jideeyey kaasaa dadka ugu baaqaysaa ood ku hogaaminaysaa xagga alleh ayaana loo noqon doonaa dabeed ilaahay wuxuu aayaadkan ku khatimay sifaadka gaalada wa ina aladiina laa yu'minuuna bilaakhirati can isiraati lanaakibuun waddadaa cad een caad ku saarayn kuwa guuldarrada iyo gaalnimada galay een aakhiro rumaysnayn kuwaasaa ka baydhaya oo aan qaadayn oon ku hanoonayn hayhaata waxa fogaaday hayhaata waxa fogaaday limaa tuucaduuna waxa laydinku goodiyayo in hiya ay maa hiya nololi may ahaanin ilaa xayaatunaa noloshayda mooyaane noloshii addunyaa ee liidatay ama dhowayd namuutu waanu dhimanaynaa wanaxyaa waananu noolaanaynaa wamaa naxnu manaanaan ahaanin bimabcuuhiina kuwa la soo bixinayo in huwa ay maa huwa ma ahaanin ninkani ilaa rajulun nin mooyaane kaasoo iftaraa ku abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay wamaa naxnu annakuna maanaan ahaanin lahu isaga bimu'miniina kuwa rumaynaya qaala waxau idhi markaa nebi huud rabbi yaa rabbi rabbigayow unsurnii iiga hiili qoomkayga oo iiga gargaaru halaag iyo cadaab ku soo deji bimaa kadabuuni bisababi takdiibihim iyaaya beenintay beeniyeen darteed iigu iiga gargaaro iiga hiili nimankaas qaala waxau yihi rabbi camaa qaliilin ay can qaliilin wax yar kadib layusbixunna waxay noqon doonaan naadimiina kuwa murugoodoo ka qoomamooda waxa ku dhaca faakhadathm dabeed waxa qabatay asayxa qayladiibaa qabatay oo bilxaqi xaq bay ku qabatay fajacalnaahum dabeed waxaanu ka yeelay guhaa'an daad xor baanu ka yeelnay xumbo oo kale fabucdan fogaansho ayaa lilqowmi qoladii u sugnaaday qoladii aldaalimiina ee daalimiinta ahayd humma ansha'naa dabeed waxaanu abuuray min bacdihim iyaga dabadood quruunan qarniyo aakhariina kale maa tasbiqu kama hormarto min ummatin ummadi ajalahaa muddada iyo wakhtigeeda loo qabtay ummadina kama horrayso xilligeedunbay halaagsantaa ama ay dhimataa wamaa yastaakhiruuna kamana dib dhacaan humma arsalnaa dabeed waxaanu diray baa alla yidhi rusulanaa rusushayadii tatraa xaal ay yihiin kuwo istaba taagan oo isku xigxiga kullamaa jaa'a mar kastoo uu u yimaado ummatan ummad rasuuluhaa rasuulkeedu uu yimaado kadabuuhu way beenin jireen fa atbacnaa dabeed waxaanu raacinay bacdahum barhkood bacdan barhkii kalaanu raacinay oo ay fil ihlaag halaagiddaannu halaagnay ayaannu isku raacinay oo iskaga dabageynay wajacalnaahum waxaananu ka yeelay axaadiisa warar sheekooyin laga sheekeeyo markay baabi'een dabadeed wax dadku ku sheekaystaan sheekaannu ka yeelay war uunbaa ka hadhay fa bucdan haddaba fogaansho ayaa liqowmin qola u sugnaaday kuwaasoo laa yu'minuuna aan rumaynayn tuma arsalnaa dabeed waxaanu diray muuse nebi muuse iyo wa akhaahu walaalkii haaruuna haaruun ahaa biaayaatinaa aayaadkaygii baanu la diray iyo wa sultaanin xujo xujadaasoo mubiinin cad ilaa fircawna fircoon baananu u diray iyo wa malaa'ihii madaxyo weyntiisii iyo kuwoodii madaxda ahaa oo fastakbaruu dabeed waa isweyneeyeen oo wa kaanuu waxay ahaadeen qowman qolo qoladaasoo caaliyiina isa sarraysiiya faqaaluu dabeed waxay yidhaahdeen anuuminu oo ma waxaannu u rumaynaa libasharayni laba qofoo bani aadam ah labadaa bani aadamka ahoo milinaa annaka nala mid ah walxaal miyaanu rumaynaa labadaa qof qowmuhumaa qoomkoodii reer bani israa'iilna lanaa annaga caabiduuna kuwa noo khuduucayo annakana ateeco noo adeega ay yihiin oo aanu addoonsannaba allah waxau idhi fakadabuuhumaa way beeniyeen muuse iyo haaruun qowmkii fircawn fa kaanuu dabeed waxay ahaadeen min almuhlakiina kuwa la halaagay bay ka mid noqdeen walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa baanu siinay lacallahum yahtaduuna likay yahtaduu si ay ugu hanuunaan wajacalnaa waxaanu ka yeelay ibna maryama maryama inakeedii ciise iyo wa ummahu hooyadii maryamaba aayatan calaamad lagu aqoonsado alla weynidiisa iyo awooddiisa iyo waaxidnimadiisa wa aawaynaahumaa waxaananu labadoodaba dejinnay ilaa rabwa meeltaag ah meeshaasoo daati qaraarin sugnaansho u saaxiiba iyo wa maciinin biyo durduraya yaa ayuha rusulu rusushii ay kuluu cuna min aayibaati waxyaabaha wanaagsan xaggooda wax ka cuna oo wacmaluu sameeya saalixan camal wanaagsan waayo inii anigu bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliimun kii u cilmi badan baan ahay wa ina haadihi tani diintana millat lislaam ummatukum waa diintiinnii ummatan xaalo ay tahay diin diintaasoo waaxidatan keliya wa ana rabbukum ana rabbigiinnii baan ahaye fattaquuni iga cabsada fataqaacuu dabeed waa kala qaybsameen oo amrahum fii amri diinihim arrinkii diintooda waa ku kala qaybsameen oo way ku kala tafaraaruqeen baynahum dhexdooda zuburaa koox koox bay u kala qaybsameen oo kullu xisbin koox waliba bimaa ladayhim waxa agtooda ah ayaa farixuuna ay ku faraxsan yihiin ee fadarhum isaga tag nebi allow kuwan gaaladan quraysheed ee ree maka fii khamratihim baadidooda dhexdeeda ay ku sugan yihiin kaga tag xataa xiinin ilaa xilli ilaa wakhtiga ajashoodu ka dhammaanaysay ka dhimanayaan ayaxsabuuna ma waxay u malaynayaan annamaa numiduhum ana aladii numiduhum ma waxay moodayaan inkaanu u siyaadinayna bihi maaga oo min maalin maal ah iyo wa baniina inama ah waxaanu u siyaadinayno ee xoolo iyo xoog iyo cuud iyo carruurba ah ma waxay moodayaan nusaaricu inaanu kula degdegayna lahum iyaga fi lkhayraati khayraadka dhexdooda inaanu kula degdegayno waa may khayr loo degdegay loo dedejinayaa ma jirta e shar iyo xumaan baa lala damcay bal iskaba dhaaf khayr loola degdegaye laa yashcuruuna waanay garanayn ee waa istidraaj iyo sabaansabid lagu dagayo si cuquubad iyo cadaab daran ay u galaan allah waxau ihi ina aladiina kuwa hum iyagoo min khashyati rabbihim rabbigooda cabsidiisa darteed mushfiquuna la cabsanaya iyo waladiina kuwa hum iyagu biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa yuuminuuna rumaynaya iyo waladiina kuwa hum iyagu birabbihim rabbigood laa yushrikuuna aanu shariik yeelayn iyo waladiina kuwa yu'tuuna bixinaya maa aatow waxay bixinayaan ee zake iyo sadaqo iyo camal saalixaba leh oo ay samaynayaan kuwa waxay bixinayaanna bixinaya walxaal quluubuhum qalbiyadoodu wajilatun ay khaa'ifa ay cabsanaysoy wadnaha farta ku hayaan maxay u cabsanayaan annahum liannahum waayo iyagu ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa ayaa raajicuuna ay u noqonayaan ama wajilatun qalbiyadooda ay baqanayaan oo maxay ka baqanayaan annahum ilaa rabbihim raajicuun inay rabbigoodu noqonayaan kuwa waxaasoo sifa a loo sugay hee khabarkiina adalkan rid ulaa'ika kuwaasi ay ilmawsuufuuna bimaa dukir wax alla waxaa la soo sheegay kuwa ku sifoobay yusaaricuuna way degdegayaanoo fi lkhayraati khayraadka dhexdooday ku degdegayaan jamaaluddiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu odhanayaa waxa fiida looga doortay ilaada ee loo odhan waayey ilal khayraati bay u degdegayaan siday khayrka noocyadiisa kala duwan u dhex galeen ay u dhex dhumbadeen ee ay khayrka barhtanka ugu jiraan ee ay ugu dhex gadgadoomayaan noocyada khayraadka kala duwan darteed ayaa fiida darfiyada a loo cabiray oo ilaa loo tacbiirin waayey ulaa'ika kuwaasi yusaaricuuna waa degdegayaan fi lkhayraati khayraadka dhexdiisa dhexdooda ayay ku degdegayaan oo wa hum iyagu lahaa khayraadka ayaa saabiquuna ay u hormarayaan walaa nukallifu ku kalifi mayno nafsan nafna ku kalifi mayno ilaa wuscahaa karaankeeda mooye wax kale waladaynaha agtayadana waxaa ahaaday kitaabun kitaab waa lowxul maxfuudkii iyo kitaabkii acmaashoo dhan lagu qoray kitaab baa agteeda ahaaday kitaabkaasoo yandiqu ku hadlaya bilxaqi xaqa ku hadlaya oon cidna dulmayn wa hum iyagu dadkii camal falay laa yudlamuuna la dulmi maayo alla waxau idhi bal quluubuhum fii kamra bal iskaba dhaaf in la dulmiyo oo dulmi ma jire eh quluubuhum qalbiyadooda kuwa gaalada ah fii kamra baadi aya ay ku dhex sugan yihiin oo min haada ay min alqur'aan qur-aanka xaggiisa waxay kaga sugan yihiin baadi iyo jeedsi walahum waxaana u sugnaaday acmaalun camallo min duuni daalik kaa la soo sheegay aan ahaynoo camallo kalena waa u dheer yihiinoo macaasi iyo dunuub kale oo hum iyagu lahaa acmaashaasi caamiluuna kuwa camal falaya oo qabanaya weeyi xataa idaa akhadnaa markaanu qabanno mutrafiihim kuwoodii loo nicmeeyey bilcadaabi cadaabkaanu ku qabanno idaa hum waaba iyagii oo yaj'aruuna qaylinaya yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa laa tajharu lyawma maanta waxba ha qaylinina waayo inakum idinku la tunsaruuna laydinma gargaarayo minaa xagga yaga laydinka hiilin maayo waayo qad kaanad waxay ahaatay aayaatii aayaadkaygu tutlaa kuwa lagu dul akhriyo calaykum korkiinna markaad adduunka joogteen oo fa kuntum dabeed waxaad ahaan jirteen tankisuuna kuwa ka noqda calaa acqaabikum cidhbihiinna korkoodaad ka noqon jirteen oo dheg jalaq umaydaan siin jirin madaxna iyo dhegatoona umaydaan dhigi jirine waa isaga dhaqaaqi jirteen mustakbiriina xaalaatiin kuwo isweyneynaya oo bihi ay bilxarami xaramka isku kibrinaya ama mustakbiriina xaalaatiin kuwo iskibrinaya oo bihi ay canhu cani lqur'aani qur-aanka iska kibrinaya ama mustakbiriina ay mukadibiina xaalaatiin kuwo beeninaya oo bihi ay bilqur'aani qur-aanka beeninaya saamiran ay tasmuruuna idinkoo markaa habeenkii soo jeedaya oo caweynaya oo sheekaysanaya maxaa ku caweynaysaan habeenkii tahjuruuna idinkoo qur-aanka ka hijroonayo isaga tegaya oo ka jeedsanaya ama tuhjiruuna idinkoo qur'aanka ceebaynaya oo aflagaadaynaya allah waxau idhi afalam yadabbaruu lqawla afalam yadabbaruu oo miyaanay uba fiirsanin alqowla hadalka waa hadalka rabbi eh am jaa'ahum mise waxa u yimid maa lam yaati waxaanu iman aabbaahum aabbayaashoodii alawaliina ee hore am lam yacrifuu miyaayna se garan rasuulahum rasuulkooda oo fa hum iyagu lahu rasuulka munkiruuna miyay dafirayaanoo ma garasho la'aan baa haysa ma garan la'a way garanayaan oo ilaahay baa yidhi yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum siday ubadkooda u yaqaanaan bay moxamed u yaqaaneen afartankii sane uu dhex joogay waxay u yaqaaneen assaadiqu alamiin runsheegihii aaminka ahaa gartay u dhiiban jireen wax walba waa ku aamini jireen marka sheekadu muxamediid maahee risaalada markii loo soo dhiibay layidhi waa rasuul rasuulnimaday diidayaan laakiin qofnimadiisa waa ogolaayeen qad naclamu inahu layaxsunuka aladii yaquuluun fainahum laa yukadibuunak walaakina aalimiina biaayaati illaahi yajxaduun ilaahay waxau ihi subxaanah waanu ognahay nebi allow inay ku murugo gelinaysa afxumadooda iyo edebdarradoodu waxaad se ogaataa kuma beeninayaanoo adiga shakhsiyadaada been kuuma nisbaynayaan laakiin ilaahay aayaadkiisay diidayaan oo dafirayaan waxaa la mid a kuwa maanta wadaadada iyo culimada ka aflagaadeeya warbaahintu wadaad uma socdaanee diinta u xambaarsanyah u socdaa weligiintaa ogaada waayo qofka muslimkii qof soo jeedo caqligiisu uu shaqaynaya waa inuu noqdo ninka warbaahinta u bambaxaya culimo kii hadlaba inuu ka daba qaato kii khudbadeeyaan ka nabadgelayn kii muxaadaro galaan ka nabadgelayn kii ummadda iyo bulshada khayr ugu baaqaan ka nabadgelayn wadaadkan shakhsiyadiisa iyo qof ahaantiisa laguma socdo laakiin waxaa lagu socdaa fariinta uu xambaarsan yahay ee dhaxalkii ambiyada ah dadka xunna waa isku dariiqo atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun miyay isu dardaarmeen may ismabay soo gaadhin laakiin xumaanta iyo xadgudubkay ku kulmeen oo uurkooda xumaantu markay ku kulantay ayaa afkooda waxa ka soo baxaya isku mid noqday iyagoon isku wakhtiba ahay marka waxba ha la yaabin kuwa maanta edabdarada iyo aflagaadada culimmada kula dhaqmaya waxay wadadooda hayaan kuwii ambiyadaba hore uga hor yimid waxba ha qariibsanin wadaadkani hadduu banaankiisa iska fadhiyo cidima doonateen laakiin inta lagu haystaa waa diintaa ku qaylinaya adhiya habeenba laakiin qof aan caqli lahayn ayaa u sacabatumaya oo moodaya wadaadkan in la eryanayo waxba laguma faleen laakiin waxbuu xambaarsan yihi allah waxau idhi am lam yacrifuu miyayna se garanuunay garanayn rasuulahum rasuulkooda ma garasho la-aan baa nimankaasi maxay u rumayn layihin oo fahum iyagu lahu rasuulka munkiruuna miyay dafirayaan oo diidan yihiin ma garasho la-aan bay u dafirayaanoo way garan laayihiin waa maya way yaqaaneen am yaquuluuna mise waxaay leeyihiin bihi rasuulka waxa ku sugan jinnah waalli ma sidaasay leeyihiin bal iskaba daayo oo intaa midna ma jire eh jaa'ahum wuxuu la yimid rasuulku bilxaqi xaqii buu ula yimid wa akharuhum badidooduna lilxaqi xaqa kaarihuuna waa kuwa nacaya oon raalli ka ahayn oon jeclayn allah waxau idhi walow itabaca alxaqu xaqu hadduu raaci lahaa ahwaa'ahum hawooyinkood iyo waxay doonayaan la fasadat way fasahaadi lahayd asamaawaatu samooyinka iyo waalardu arladu iyo waman fiihinna makhluuqaadka ku suganba bal iskaba daayo xaqu raaci maayo hawoodooda eh ataynaahum waxaanu ula nimid bidikrihim sharaftooda iyo cizigoodu wuxuu ku jiro qur-aan ahaa oo fahum iyagu can dikrihim sharaftooda ayaa mucriduuna ay ka sii jeedaan maanta ummadda islaam hadday qur-aan qabsan lahaayeen wallaahi waxay noqon lahaayeen acaza alumam wa ashraf alumam cala aliطlaaq laakiin waanay u soo jeedina waa ka sii jeedaan allah waxau ihi am tas'aluhum mise waxaad weydiinaysaa nebi allow nimankan laguu diray kharja ma mushqaayad iyo xoolaad ku weydiinaysaa dacwadiiyo waxyiga kuma weydiinayo waxaasi wax jira ma aha fakharaju rabbik rabbigaa ajarka iyo mushqaayadda uu ku siinaya nebi muxamedow ayaa khayrun kuu khayr badan wa huwa rabbi khayru raasiqiina inta wax arsaaqdee wax bixisa ka ugu khayr ka badan weeyi wa innaka nebi muxamedow adigu latadcuuhum waxaad ugu yeedhaysaa ilaa siraatin jid xaggii jidkaasoo mustaqiimin toosan wa ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhirati aakhire aan rumaynayna can isiraadi jidka xaggiisa jidkaa xaqa ah xaggiisa lanaakibuuna kuwa ka leexanaya weeyaan oo aan u soo jeedin wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين